wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa waxay magaalada kismaayo ku qabatay kulan wadatashi dadweynaha oo ku saabsan ka doodista cutub ka mid ah dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgelay dhalinyaro aqoon-yahano xildhibaano ka tirsan jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ee dhallinyaradii kasoo qayb gashay kulanka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen kulanka wadatashiga dadweynaha ay qabatay wasaaradda cadaaladda jubbaland waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qaybgalo kulan wadatashi ah ay nagu casuumtay wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowlad goboleedka ee jubbaland qodobada dastuurka kumeelgaarka ee maanta wadatashiga shacabka weynaha jubbaland qaybtii horena laga soo sameeyey dhobley qaybtaana maanta kismaayo laga sameynayo ilaa muddo saddex beri ah lagana doodi doono bulshadana in badan ay aragtiyadooda ama waxyaalaha ay u arkaanba ay ku darsan doonaan qodobka shanaad ilaa qodobka lixaad iyo qodobka toddobaadba waxaan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galay kulanka la tashiga dadweynaha oo ku saabsan cutubyada shanaad lixaad iyo toddobaad ee dastuurka kumeel gaarka soomaaliya maanta waxaa aad aada ugu faraxsanahay wasaaradda cadaaladda dastuurka inay nagu casuuntay kulan wadatashi ee loo doodayo ama loo wada hadlayo cutubyada shanaad lixaad iyo toddobaad maanta waxaynoo ahayd maalintii koowaad saakuu noo bilaabmay waxaa kaloo ku faraxsanahay inaa maanta dadweynaha jubbaland aa meeshaan ku matelayo iyo ardayda agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan khaynuuni ayaa waxa uu ka warbixiyey intuu socdo kulanka waxyaabaha looga hadli doono kulankan wadatashi oo lala yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo ee ku saabsan cutubyada shanaad lixaad iyo toddobaad sidaa la wada socotaan dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu ku jiraa dib u oogis ilaa xilligii la ansixiyey ee laba kun iyo labayo tobanka cutubyadiisa kala duwan ayaa waxaa lagu wadaa dib u oogis gaar ahaan hadda waxay ku socotaa dib u eegistu cutubyada shanaad ilaa sagaalaad marka waxaynu rabnaa muddo saddex cisho ah magaalada kismaayo inaynu ku lafagurno kuna falanqeyno cutubyada shanaad iyo lixaad iyo toddobaad oo run ahaantii ah cutubyo muhiim ah kana hadlaya waxyaabo muhiim u ah dalka iyo dadka soomaaliyeed